barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitabaan iyo efamyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha meyna waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyona ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay hurre walanwal oo isagu ka sheekaynaya noloshii hore ee miyiga ee uu ku noolaan jiray iyo tan haatan ee casriga aniga intaan duleedka seexanay weli baan xagga dibadda ka soo galla haba markii baa libaax soo socdo aniga intii isku kay taagay bukin kale labada keliyood qabsado la dhaqaaqay saasaanu dee hoos fadhiyo oo weegaya markuu la dhaqaaqay haa haa laba jeer yidhi ayaan ayaan ayaan ayaan ayaan saa weegaya waxay ahayd noloshu nolol adag gobna ah sidoo kalena waxaad maqli doontaa xubintii aan kaga hadli jiray waxyaabaha uga hadalhaynta badan baraha isgaadhsiinta bulshada toddobaadkanna waxaan kaga hadlaynaa manchester united oo la filayo in uu tababare u noqdo murinho haddana kooxdeeda waxaa la moodaa inay ka jeecsan tahay xagga difaaca muriniyo wuxuu ku ciyaaraa difaac difaaca hadduu noo dhiso tukulo badan baanu ku soo hoyaynaa weerarkaygu maxwa dhexdeedu maxwa waxa naga liidata waa difaacan tababarahaasi kuulo badan buu noo soo hoynayaa sir alex ferguson isagaa noo bedelaya insha allah kuwaan aaminsanayn isagaa is aaminsiinaya isagu markuu waxqabadkiisa soo saaro iyagaa aaminaya heeso kala duwana waan idinkugu haynaa barnaamijka
aniguba baryaha qaar waa tan badiyo weli uuraha kalaali jiray saalax qaasin naaji goordhow ayuu inoo soo socdaa qodobadaas iyo weliba sheekooyin kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
qaar ka tirsan hogaamiyaasha dalalka dunida ee ka qaybgelaya shirka g n ayaa shalayto carabka waxa ay ku adkeeyeen dhanka dalxiiska ee dalkaasi jabaan ka hor inta aanu gudagelin ajendayaashooda dhanka dhaqaalaha ammaanka badaha iyo argagixisada hogaamiyaasha toddobada dale ee ugu hodansan dunida iyo kuwii midowda yurub ayaa waxaa shir madaxoodkooda uga bilowda magaalada xeebta ku taala jabaan ee isashima marka kulanka lasoo gebagabeeyo maalinta jimcaha ayaa madaxweyne obama waxa uu safri doonaa hiroshima halkaasoo kumanaan dada naftooda ay ku waayeen kadib markii maraykanku uu ku tuuray bamatomigii ugu horreeyey sanadkii iyo shantii taasi oo soo dadejisay inuu soo afjarmo dagaalkii labaad ee dunida duuliye u dhalatay dalka ukraine islamarkaana ka tirsanayd ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa dalkaas ku soo laabatay kadib markii laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada moscow ee dalka ruushka oo ay ku xidhnayd labadii sano ee ugu dambeeyey naadiya safshenko ayaa loo sameeyey soo dhoweyn aad u sarreysa oo uu ka qayb galay madaxweynaha dalkaas ama dalka ukraine petro poroshenko waxaana la siiyey abaalmarin ta ugu sarreysa dalkaasi sidoo kalena waxaa la sii daayey dhinaca kalena laba askari oo u dhashay dalka ruushka oo qayb ka ahaa maxaabiis iswadaarsi labada dhinac ah
cusmaan ibraahim warsame oo loo yaqaano hurre walanwal waa abwaan aqoon xeel dheer ah ula suugaanta iyo dhaqanka soomaalida waryaheena v o a barkad kaariye ayaa kula kulmay magaalada hargeysa waxaana uu la yeeshay waraysigan oo qaybtiisa koowaad uu uga hadlayo isbarbardhigga noloshii hore ee miiga iyo tan casriga anigu waxaan ku dhashay caynaba magaalada la yidhaaho sanad xoolo xumaadeenoo la odhan jiray hayaan dheer ayaan dhashay reerkayagu wuxuu degay caynaba daandheertii geel mooyaane adhina wuu gaabtay anigu halkaasaan ku dhashay shan iyo shan iyo afartankii dugsi qur-aankii iyo waxbarashadii iyo caynabo marka la joogo sideed magaalo iyay kusoo gaadhay markaa iyo iyo barbaarintaadii hore caynabana waxay ahayd mid meesha berbera mooyaane inta kale ugu weyn biyaha caynaba iyo biyaha burco iyo biyaha walwaalidna biyooma dhexayn dhaanka dhexdooda ka ka tagaa dhinacuu kacaba toban iyo sagaal buu maqnaanaya maalmood maalmood jilaalkii oo dhan mar baa la dhaansan jiray ama laba jeer xooluna ma- geeluna marba cabi jirin adhiguna ma cabi jirinba dhexdooda meesha ku jira afar guul iyo shan guul ayaa jiray oo xoolahu ay tegi jireen dadkuna wuxuu ahaa dad tacabka oo kale awr la odhan jiray bacadle iyo gabadh la odhan jiray garab hareerile oo shan iyo labaatan jira iyo inan la odhan jiray duubi geelle labadooda haddii la isku darana waxaa la odhan jiray tumbuulle yaa hasha irmaane la yidhaahdo oo laba midaba oo midina tahay qoryacad midina tahay madowbacad ayaa tacabku isugu soo hari jiray waxaa waa kale waa saydhmi jireen hadii jir waxaan ognahay dhaqan ahaan in caruurtu iyadoo da-dooda loo eegayo xoolaha lagu daro Een, adigu ma geljiraad ahaan jirtay markii dambe dee waan ahaa mar baan geli jiray hor geela lay geeyey dee dabeedna waxaa la geli jiray dhul libaaxuna sida ariga u luu ekaan jiray xitaa waxaa jirtay maalin aniga iyo nin kalenu imaadeenna uu geel aanu isku jeesano geli sii daynay inamadana waa lalayn jiray soo goosaa la odhan jiray usha isaga maalintii daaqa ka soo goosan jiray usha lala dhacaya caawa wuxuu odhan jiray ninka geel haystaa geel waa geelan maanta laga dhex barooranna miyuu caanuu leeyahay balwad bay ahayd in namada dhingad lagu casayo oo gawda laga saaro iyagu waxaanay odhan jiray markaa waa ku adkaanaya inanku marka dambe nabar kari maayo geesinimo aanu kala daynaaba macnaha marka aniga inankii intaan duleedka seexanay goeli baanu xagga dibadda ka soo galnay habeen barkii baa libaax soo socdo aniga intuu isku kay taagay bukii kale labada keliyood qabsado la dhaqaaq saasaanu dee hoos fadhiyo oo weegaya markuu la dhaqaaqay haa haa laba jeer yidhi ayaan ayaan ayaan ayaan ayaan saa weegayay waxay ahayd noloshu nolol adag gobna ah ha adkaatay haddana gob ah oo lafaha ka goba oo aanu ku jirin xasad aanu ku jirin isnaac aanu ku jirin uur xun haddii laba qabiil istusho oo ay waxay isu keeni jireen dadka biyaha iyo geela dadku ciyaar isigala isugu iman jirin saddex shay baa dagaalku ka bilaabmi jiray faraxumaynta hablaha geela iyo biyaha meesha biyaha leh saddexdaas ugu adkaa oo la isku lin jiray marka haddana saddexdaasi im- saddexdaana heshiiskoodu wuu dhammaan jiray marka suugaanta gabayga iyo guud ahaan fanka laga hadlayo ee, walow noloshaad sheegtay lafdhabarteedu baa ahayd suugaanta hore goormu bilaabay anoo xusnimadaydiiba heesi jiray aynaba waxaan garanaya iyadoo aan yar ah oo qay- hudhaal ka shaqeeyo qayd yar guntanahay fiidka xaafad la odhan jiray fallaaga la isugu iman jiray arti biyaa loo dayn jiray oo yaqiinay abaganaha marka intuu isoo qaado ayuu midhe intuu ii sheeg sheego odhan jiray tadqad intuu ii saaro tadqadda waxaa la odhan jiray bahal shaaha madow lagu keeni jiray oo looxa intuu dusha iga saaro dee dadka ile dhulka la- oo hoosaan taagnahay ha ayuu odhan jiray midhaha ku hees ilaa taariikhda anigu waan ku kacaamay dabeedna anigoo heesa Ee, yaraantaada heesaa suugaanta waqtigaad qaadi jirtay imika ma xasuuta dee horta marka ciyaarta imaado had iyo jeer dhalinyaradan la hadli jiray heedhaha hablow heedhaha markii hore hurraanahay hurro walan walbaanahay mar haddii heel cayaareed heesaa ku loolamo halabuurka maansada hanti nululahe baan odhan jiray baan odhan jiray dee aniga tayda gobolkayga jaandheer baa laga cayaari jiray cayaar tog dheer la yidhahdo gebgeedaba dee jaandheer waxay ahayd jeebcadaan lahayd haddaan la ismaqal moraadnimay wakaa dee codkeeda jibcadaala la yidhahda waa ciyaarta xukunta haddaad jaandheer maqasho waxaa la saddex boqol oo cod bay leedo codkaasa xukuma jaandheer baa la yidhahda waxaa la yidhahda jibcadaale waqtigii dhallinyarnimadii markaa miyiga joogteen magaalo marka lasoo dalqaado maxaa idiin sawirmi jiray anu cayban u naqima magaalada magaalada dee anaga xagga iyaga marka aanu anagu yaryarayn magaalada cayba looga wiil magaalada kaa maraan maray oo manjaxa silay oo mar fure xalay walla maydhayo maalintii ceelkaa maqnayo ku mijili waa dhalinyaraac iyo dhuunu- dhuunuqaato yaan dhex marin oo yaanay dhe- dhaadhayeyn sa caybay nagu ahayd badde magaalo nin- waa reer magaal haddii la yidhaaho dee xagga iyaga nafba kama lahayn nin tubigeelahaasoo geel adduunyada geela lagu taxaluqsanaa geelada magaalo kama iman jirin miyugunba dee lacagtana lacagtana la isma oqon lacagtana magaceedaba beri dhaweyd ayaa dhaweyd ba arageen sawirkeedu ahay
maxaa halka lacagta idiinku jiray dee waan caanaha geela noogu jira iyo hilibka annaga lacagi wax la yidhaahaa ma jirin ha
haddee waad arkaysaa ismaaciilow noloshii hore ee baadiyaha iyo tan hadda magaalada taallo iyo faraqa u dhexayn karaya adi qudhaadana xasuuso badan baad gashay ibraahim waan yaa Iyo waayo hore.
noloshii raaxada badnayd ee baadiyaha hay raaxo badnayd iyo cuntadii maaragtay ibraahim halkan kusoo cele noloshii raaxada badnayd baa tiri maxaad adigu waxyaaba waaweyn oo xiista maxaa ka mid ah markaad magaalooyinkan waaweyn iyo waxyaabahaad aragtay buuq la-aanta kow cuntadii oo markaa beeraha laga soo guraayo laba
udgoonka iyo carafta dhirta iyo geedaha Hey, xoolihii oo agtaada daaqayo hey.
ismaaciil misku ciyaarina
wallaahi wa- wax badan baad tirisay ibraahino haye qaybo labaad baa soo socda uu kaga sheekeynayo markaa ibraahim hurre een, ee, casmaan ibraahim ee, warsame adiga maadaama dhalinyada ka mid tahay ismaaciilow Hey.
nolol baa meesha idin ku seegtaan u malaynayaa Ah, dabcan aniga qudheedu mar waa soo yareege laakiin wax badanaad sheegtay Haye.
Waa ka jira tan waxaana- magaalada hadda aad ku haysaan Mm.
bal wax naga xasuusi waana nooga sheeg inkastoo ku wada nool nahay magaalada magaalada ma hadal baa yaalla ibraahim cid war kuma seegana magaaladu in cid looga sheekeeyo haye uma baahanin labada iminka miyigii haye ba dadka waxaa laga yaabaa dadka ee, in badan iminka inay u xiisaan dhinacii nolosha miyi- xataa dadka miyiga ku noola iminka haye magaalada war kuma seegana haye oo telefonkii baa la yaala oo waxaan ku yidhi xaggaasa internet ka gelayaan Mm.
facebookgii baa halka ka gelayaan een maxaa la odhan jiray lacagtii baa halkaa ku dirsanayaan marka dhinacii farsamada casriga xitaa miyigii weyn gaadha ibraahino waxaa laga yaabaa dad badan inay mobile naga dhegeysanayaan iyagoo miyig jooga marka halkaasaa la marayaa waxaad leedahay jalaatadana iska cunaynaa
kaasi wuxuu ahaa cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaano hore walanwal wuxuu ka sheekeynayay noloshii hore ee miyiga ee uu afartanadii iyo kontonadii ku noolaan jiray iyo say u ekayd iyo noloshan casriga qaybo kale ayaa soo socda maalmaha oo maalmaha iman doona haddii rabi idmo oo uu kaga sheekeynayo een, dhinaca dhaqanka soomaalida iyo weliba heeso howleedyo kala duwan oo uu tiriyey haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad maanta oo kale maqli jirteen ee waxyaabaha uga hadalhay inta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii baraha bulshada iyo toddobaadkan waxyaabaha loogu wadalaynta badan yahay toddobaadkan ayaynu waxaynu ku soo qaadan doonaa dood aada u ballaadhan oo baraha bulshada iyo goobaha dhalinyaradu ay ku kulanta ay ku muransan yihiin Ah, kooxda manchester united ee tababare jos maronia inuu imanayo taasoo dhalinyaro fara badan ay ka hadlayaan qaarkoodna ay kooxda manchester ay taageeraan ay dood fara badan ay ka dhalatay magacayga waxaa la yihahdaa nuuraddiin axmed dayib waxaan ahay een, mid ka mida taageerayaasha een, manchester united een, run ahaantii beryahan waxaa baraha bulshada aada ugu soo badanaysaa een, tababarahay- tababarihii hore ee kooxda chelsea oo usoo wareegaya kooxda manchester united taas oo aada dadweynaha marka aad weydiiso su-aalo kala gedisan een, ay cabsi ka muujinayaan in uu een, dhibaato weyn u keens- u geysto kooxda manchester united een, sida in uu kala diro ciyaartooyda hadir joogto oo kale islamarkaana waxa weeye sida uu uga soo geysto oo kale kooxahii hore ee uu tababaraha uga soo ahaan jiray een, run ahaantii fikir ahaan een, dadka marka aad weydiiso een, su-aalaha noocaas oo kale waxaad moodaa in ay ku kala duwan yihiin aaraayada noocaas oo kale oo qof kasta fikirkiisa uu ka dhiibanayo waxaa beryahan dambe soo badanaya dhallinyarada iyagu taageera manchester united oo aad u cambaaraynaya tababarahan cusub ee kusoo biiray ko- een, la filaya inuu kusoo biiro kooxda Een, sidaas darteed aniguna fikirkayga waxaan qabaa dhallinyaradaasaan een, la fikrahay Een, run ahaantii sideedaba soomaalida waxay ku mahmahdaa wixii la sheego waxlee ka jira Een, waxaad moodaa run ahaantii sidii dee uu horey u samayn jiray ama looga arki jiray ninka la yihahda een, jos murinio een, in uu sameeyo inuu yahay nin mataqaana keligii taliye ah aan la tashanin waxa weeye een, naadiga waxa weeye qaybaha uu leeyahay ee kala duwan ee kala sarsareeya aad baan mataqaana waxa weeye wadnaha farta ugu haynaa Een, ninkaas inuu usoo wareego kooxda iyada manchester united Een, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in uu waxa weeye hawshaas ay naga baaqato oo uu wareego kooxa kale u wareego balse uusan anaga nagu soo wareegin bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku magacdhe cabdi sanke ah laacib gobolka soolah maruun iyo annaga wax badan buu na saaci- nagu saacidaya hadduu yimaado haddana kooxdeedu waxaa la moodaa inay ka jilicsan tahay xagga difaaca maruun iyo wuxuu ku ciyaaraa difaac difaaca hadduu noo dhiso tukulo badan baanu ku soo hoynaynaa weerarkaygu ma xumaa dhexdeedu ma xumaa waxa naga liidata waa difaaca Mu- tababarahaasi kuulo badan buu noo soo hoynayaa sir alex ferguson isagaa noo bedelaya insha allah Een, kuwaan aaminsanayn isagaa is aaminsiinaya isagu markuu waxqabadkiisa soo saaro iyagaa aaminaya anu taasaan tee qabaa maxaa looga qaylinayaa oo facebooka iyo baraha bulshada iyo si weyn loogu hadalayaa oo loo qaadaa dhigaya imaanshaha murun iyo manchester uu imanayo oo qaarkood leeyihin chelsea hore ugu guuldaraystay guuldaradii baa annaga noola imanaya ninkani wuxuu caydhinaya ciyaartooyga hore koox cusub oo la bilaabo taaguma hayno balkawr ciyaartooy ku- dadka ka qaalinaya maruun iyo chelsea isagaa dhisay chelsea maruun iyo taarikhdiisa markay dib ugu noqono borto tutosafoorkii isagaa champion u qaaday chelsea baa soo iibsatay chelsea maxay ahayd markay soo iibsanaysay dhowr horyaal buu kula kuleystay champions league buu u qaaday kadib buu ka tegey inter milan buu tegey koobkii champions league kula kuleystay real madrid buu tegey koobab buu kula soo kuleystay ninkan waa ku waa ku waa kuuleystay koobab meeshu tagana koob buu ku kuuleysanayaa Een, anu tababarahaas waxaan hubaa inuu kuulo noo keenayo koobna noo qaadayo koobabka hatar la anhay champions league hatar kama soo qayb kalno waa aanu ka qayb keli jirnay way jirtay laakiin hatar waanu ka soo qayb kelanaa baan aaminsanahay shaahii sabab maaha wuu baacinayaa qaarna wuu keenayaa ku ka dhexarkana wuu baaciyaa ku jeclaana wuu keensadaa amarkiisa un inuu socdo jecel yahay dadna wax ma weydiiyo dadka ka sareeya ee kooxda maamulaha aniga hay soo dhex kelinu dhahaya go-aankaygaa ku dhaqaaqaya go-aankiisa wuu ku dhaqaaqaa dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijka mid la mid ah dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington iyo barnaamijka dhallinyarada aniguba beryaha qaar ayaan idiin soo qabanayna saalax qaasim naaji qaliguba daryaha qaara waa kan badiyo weli uuraha kalaali jiray qaliguba daryaha qaara shabiyo saxankood watankudulka marin jiray wasabixisabixise cashaqan biyo un bedankayda kaba jaray aligou kuseele wasabixisabixise cashaqan biyo un bedankayda kaba jaray aligou kuseele taanu beer cadaade cadaade taanu beer cadaade cadaade bukudayu naftaahaydi iyadayga baydi abayda iyadayga baydi abayda taanu beer cadaade cadaade udayo naftaahaydi iyadayga baydi baydi iyadayga baydi baydi bariidaduna waasare wuxubu kanka kugu nacay adoo baahan kaa tagay sama kuma banaane bariiduduna waasade wuxuu buqanka kugu nacay adoo baahan kaa tagay samo samo kuma banaane barasho barasho wacana alla barasho barasho wacana biiwaha adduunyoyi maxad laba boglaysaa howlahaagu badana howlahaagu badana howlahaagu badana howlahaagu badana baryaha qaar waa tan bilaajin beeldaaji noqon jiray
codkaas saalax qaasiim iyo heesta aniguwa baryahan qaar haddayn intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
ciyaartooyda waddanka ingiriiska u dhalatay ee turmada dheer goldi cyrus ayaa wacad ku martay inay ka bixi doonto ka qaybgalka ciyaaraha olombikada ee lagu qaban doono magaalada rio de janeiro waddanka brazil haddii tartankaasi ay ka qayb qaataan ciyaaryahanno ka tirsan dalkaasi ruushka cyrus oo haysata rikoorka tuurmada dheer oo gaaraya mitir ay gaadhsiisay sanadka kadib ciyaarihii ka dhacay magaalada crystal palace ee waddanka ingiriiska ciyaaryahanno dhowr oo waddanka ruushka u dhashay ayaa hadda laga mamnuucay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada ee dalka brazil kadib markii lagu helay inay isticmaaleen waxyaabo daroogooyin ah tartanno hore u dhacay gaar ahaan ciyaarihii beijing ee olombikada sanadkii hase yeeshee wasiirka sboortska ee waddanka ruushka vitali mutko ayaa waxa uu tilmaamay inay suuragal tahay in xayiraadaasi lagu soo rogay ciyaartooydaasi dalka ruushka u dhashay meesha laga saaro waxaase taasi beddelkeeda ka hadlay goldi sayris oo waddanka ingiriiska u dhalatay haysatana lado dhowr ah ay tilmaamtay inay ka bixi doonto oo aysan ka qayb qaadan doonin ciyaaraha olombikada haddii ciyaartooyda waddanka ruushka ay ku soo laabtaan tartankaasi dhinaca ciyaaraha kubadda cagtana wararka la xiriira tababare jose morinho oo la filayo in dhowaanta loo magacaabo tababaraha naadiga kubadda cagta manchester united ayaa la sheegayaa in heshiiskaasi waxyaabaha laga wada hadlayo ay ka mid tahay heshiis xuquuqaadka muuqaalada ee jose morinho oo la sheegay in heshiiskaasi hore naadiga chelsea ay ula gaartay islamar ahaantaasina ilaayo hadda naadiga chelsea ay leedahay heshiiskaasi taasoo tilmaamaysa in image rightska ee tababare jose morinho ay iska leedahay naadiga chelsea oo bishii december aynu kasoo gudubnay shaqadaasi laga soo ceeriyey morinho la filayo inuu bedelo luis van hal oo shaqada laga ceeriyay laf ahaantiisa ayaa wadaxajuudyada uu la yeelanayo naadiga manchester united waxaa ka mid ah heshiisyadaasi iyo xuquuqda muuqaalada oo la rajaynayo in dhowaantan go'aan laga gaaro hase yeeshee wararka qaar waxay tilmaamayaan in arikaasi uusan ahayn mid caqabad ku noqon karaya in dhinacyadu ay ku heshiiyaan qandaraas ay wada sixidaan morinho ayaa la filaya in uusan u isticmaalin magaciisa qaab xayeysiis ahaan taasoo micnaheedu ay tahay in manchester united ay u baahnaan doonto inay lacago dheeraada bixiso si ay xuquuqaadkaasi u hesho morinho ayaa sanadka laba kun iyo shantii waxa uu la gaaray heshiiskaasi ee ganacsiga yurub naadiga chelsea markaas oo ay chelsea awood u yeelatay in ay magaciisa ku xayeysiiso waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin dharka teknolojiyadda iyo waxyaabaha dumarku ay isku qurxiyaan ciyaartooyga naadiga real madrid weerarka uga ciyaara cristian ronaldo ayaa waxa uu meesha ka saaray war dhowaanahan baa warbaahintu ay hadalaysay ku aadan inuu ka tagi doono naadiga kubadda cagta real madrid waxa uu tilmaamay cristian ronaldo in uu ciyaaraha kaga fadhiisan doono naadiga real madrid oo hadda weerarka uga ciyaara ronaldo ayaa isku diyaarinaya kulanka sabtida ay faynalaha la yeelan doonaan kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee atletico madrid marka ay ku kulmaan labadaasi kooxood garoonka ku yaala magaalada milan ee joseba mesa waxaa jiray walaac ku aadan taam ahaanshiha ronaldo ee kulankaas laakiin ciyaartooyga waddanka portugal u dhashay ayaa la sheegay inuu ku bilaaban doono kulankaasi maalinta sabtida ahi waxaana uu meesha ka saaray in uu ka tagayo naadiga kubadda cagta real madrid kooxaha baris saint german iyo manchester city oo ronaldo lala xiriirinaya ay u sheegay inay iska iloobaan inuu u wareegayo ciyaartooygaasi wakiilka antony grisman oo weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa ka hadlay xiisaha ay kooxo dhowra yurub ay u hayaan ciyaartooygaasi waddanka faransiiska u dhashay shan labaatan jirkan oo qandaraas ilaayo laba kun iyo labaatanka kula joogay nadiga vicente galdron ka ciyaartay ee magaalada madrid ayaa waxaa si toosa loola xiriirinaya kooxo ay ka midka yihiin b s g chelsea manchester united iyo kooxo kale oo yurub ka dhisan waxaana eric olhats oo wakiilka ciyaartooygaasi uu tilmaamay inay ka warqabaan in kooxahaasi ay doonayaan ciyaartooygani hase yeeshee aysan hadda waxba ka dhigi karaynin arrimaha hadda socda dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya ibrahim dhinacii heesa haddad mar kale inoogu noqotid maxaad noo haysaa dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa ismaaciil heesta halkudhigeedu yahay dardaaran waxaa wadajir ugu luqaynayaa maxamed biike iyo namco yaasiin
hadahaadi debadaa u baxaysidi bilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafudhane dardaaran yar aan ku faro dadaalka jacaylkayo xusuustaydun hadayn hadayn hadayn hadayn hadayn naga dhigo dhowgu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo dayr ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo waan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo waan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciya raaciya raaciya raaciya raaciya wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciya raaciya raaciya raaciya
heestaas dardaaran maxamed b k iyo nimcayaatina ku luuqaynaya waxay gebagabowtahay idaacaddaiyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ibraahim xasan daandiro iyo anoo ismaaciil xuseen farshar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socotiinaya tan iyo intayn afarta kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh dibindaabshiyo warkusi dureeya badaayna ka ilaashe wasoo dadaalaya
haddaad haddaade duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro haddaad haddaade duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.